bulsho walba oo caalamka ku noola waliba yeelataa dhaqamo angaar eh haana saytoo ku mid ayinga astaamo ka turjumayanga dhaqanka ummadaasaya soomaalidiya waliba laga tiriyaya wadamada dhaqansho eedka unkaduwanya bulshooyinka kale caalamka ama afrika dhatiisa caqabdhaqmeedka soomaaliyeeda waliba yo ku mid ayana farsamooyinka dhaxalka ee haana saytyo sameeyanga dadka soomaaliyeed waa aqab eed an qurux badanga oo weli sheele ka sameeyay jaray geedo ka bahayanga dalka magaalada kismaayo iyo weliba ka dhisana xarun laka hormaryawa waana laka sameeya aqabayada oo ka midaysayiga bilaanta degmada kismaayo waxaana ku mid ah bilaanta xarumo laka hormaryawa hidaha iyo dhaqanka iyo weliba kuwarbiyana sidii oon sameeyeen farsamooyinka welibanayo codsadeena in loo hormariyo xarunta tiidiyo dadka meesha hidahay dhaqankan yaan leenahay intii hadda dowladda ay jirta ay jirtaa magaceedana waa kaas hidahay dhaqan waaye kan dambiil waaye xaasalli waaye ritigii waa kan oo roran oo gacan samaysa ah gerigii waa kan shiikaha dhakal manuunaa la dhahaa koo mid waxaa la dhahaa dhakal geeleed koo kii geela waaye masafaha waa kuwa oodka lagu shubinayo oo gacanku samayska ah gacanku samays waaye kur iyo daboolkeed iswadato masafaha gacan sameey hidahay dhagan waa alaabtan meeshaan taalla hortiina taalla aad arkahaysiin waa alaab gacan lagu sameeyey oo soo jireen ahaan jirta suumankaad arkaysa dunidii horaa waayihii hore dadkii horaa soo xiran jiray haddana annaga hadda waan qabaqaabinay waa kan weli kama tegin hidahay dhaqankii waa haysanaa xaruntan waa hawrun weyn oo saldhig u ah haweenka jubbaland ururada haweenka jubbaland saldhig u ah waa waama woma garuub boorka waa aragtaan waa xarun aan juhdi badan gelinay aanan laakiin ka helin hay-adaha wax caawin ama garab ah dadka waxaa la rabaa markuu ficil sameeyo oo iskuday sameeyo uu dadaalo gabdhaha soomaaliyeed ay dadaalaan oo waxyaabihii qaransuulay oo wadankeena burburka markuu dhacay suulo weeye waxaan aan keennay juhdi badan baa la gelay waa qaali meel kasta daafaha adduunkan ka keena oo soomaaliya waama ay ka mid tahay safaraa la soo geliyey gabdhihii ma haystaan wax ka kaabo waxaa la rabaa qofka markuu ficil sameeyo iskuday sameeyo gabadha ay dadaasho hay-adihii iyo hadday dowla hay-adaha dowla yihiin oo wasaaradihii ku shaqalaha waxaan ay yihiin iyo hadday yihiin hay-adaha kaloo lookalka ah intaba inay gabdhaha soo booqdaan gabdhaha la dhiirigeliyo waxbarashada dadka waaweyn baa ku jirta farsamo gacan baa ku jirta kariskaa ku jira wax aanan ku jirin ma jirto waxaan gabdhaha soo saaran waa warsadhan oo aad iyo aad qaymo ugula soomaaliya maanta